ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب وثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب waalid walba wuxuu u baahan yahay in ilmihiisa noqdaan midaad ugu fiican tacliinta mar kastoo ilmuhu guul ka gaadho waxbarashadana wuxuu walidka dareemayaa farxaddan la soo koobi karin jidka dheer ee loo mara tacliintana waa mid u baahan dadaal iyo dulqaad badan waa mid u baahan iskaashi dhex mara waalidka iyo ilmihiisa macallimiinta iyo guud ahaan dugsiga uu ilmaha wax ka barto haddii xidhiidhkaasi noqdo mid joogtaha oo wakhti la siiyo waxay u badan tahay in tacliinta ilmaha laga gaadho guul weyn haddiise xidhiidhkaasi dayacmo waxaa dhacaysa inay timaado guuldaro taabanaysa dhammaan dhinacyadan soo sheegnay ilmaha wax baranayana wuxuu aad ugu baahan yahay caawinaad joogtaha iyo dhiirigelin uu ka hela waalidkiisa ardaygu kolkii uu taasi helo wuxuu dareemayaa inuu hayo howl waxtar leh oo anfacaysa naftiisa waalidkiisa dalkiisa iyo diintiisa haddaba siduu waalidka u kobcin karaa ilmihiisa si uu tacliinta guul uga gaaro ugu horeyn waa inaad waalid ahaan diyaar ugu tahay inaad tacliinta ilmahaaga wakhti gelisid si ilmahaaga ay horumar wanaagsan uga sameeyaan waxbarashada waxaadna ku dhaqaaqdaa qodobada soo socda wareeso ilmahaaga markii ilmaha guriga yimaadee laga soo daayay iskuulka weydii kana wareeso waxyaabihii uu maanta kala soo kulmay dugsiga ilmaha yaryar aad bay u jecel yihiin inay waalidkooda u sheegaan iskuulka siduu maanta ahaa iyo weliba waxyaabihii uu soo bartay daqiiqadaas yar ee aad ilmahaaga dhegaysatay waxay waalidahaan ku siinaysaa warbixin muhiim ah ilmahaagana waxay siinaysaa kalsooni buuxda ku baraaruji ilmahaaga akhriska waa inaad ilmaha tustaa ugana sheekaysaa muhiimadday leedahay in wax la akhriyo haddii uu yahay guriga meel wax lagu akhriyo waxaa ilmaha u sahlanaanaysa inuu ku dhiirado wax akhriska ku barbaarinta ilmaha ee xagga akhriska waa inaad bilowdaa wakhti hore taas waanu la jeedna inta ay carruurtu yar yihiin waxaa aad muhiim u ah in la geeyo goobaha wax lagu akhristo sida maktabadaha iyo wixii la mid ah ilmaha oo loo sameeyo jadwal joogto ah ilmuhu waa inuu leeyahay jadwal joogto ah oo uu raaco tusaale ahaan waa inay ilmaha u kala baxsan yihiin wakhtiga wax akhriska wakhtiga ciyaarta nasiinada wakhtiga cuntada iyo wakhtiga hurdada haddii uu jadwalka isku qasmo waxaa dhacaysa in ilmuhu jahwareero islamarkaana uu garan waayo qaabkii uu wax u wadi lahaa waxaa habboon in waalidka ilmaha la joogaa kolkii uu su'aalaha iyo layliga iskuulka ka shaqaynayo ama waa inuu meesha ka agdhow yahay waa in dhammaan waxyaalaha ardayga qalqalgelin kara laga foogeeyaa goobta akhriska sida raadiyaha tiifiga kombyuutarka iyo wax kastoo ilmaha mashquulin karaa xidhiir lala sameeya iskuulka waxaa laga maarmaan ah in waalidka xidhiir joogtaha la yeesho iskuulka ilmuhu dhigtaan waa in waalidku tagaa iskuulka kolkii uu sanad dugsiyeedka bilaabmo si ay isku bartaan macallimiinta iyo maamulka dugsiga macallimiintuna waxay noqonayaan kuwa mar walba kula socodsiiyo hadba meesha ay tacliinta ilmahaagu marayso iyo waxyaabaha loo baahan yahay in ardayga laga caawiyo waxayna muhiima in waalidka isbuucii hal mar soo booqda iskuulka ilmaha si uu indhihiisa ugu soo arka siyaabaha kala duwan ee ilmaha wax loo baro waxaa loo baahan yahay in waalidka macallimiinta u sheego fikirkiisa ku wajaanaabsami socodka tacliinta ilmaha macallimiinta waxaad weydiisaa maalmaha la doonayo in la soo celiyo shaqooyinka ilmaha loo diro homwoga ama shaqo guriga waxaa kaloo weydiisaa haddii ay jiraan waxyaalo kale oo dheeraad ah oo ilmahaaga u baahan yahay su'aalaha noocaas ah waa kuwa ay mucallimiinta aad u qiimeeyaan waxaana waalidka loo arkayaa waalid dadaal badan oo aad u halgamaya